gudoomiye waxaan maqalay saaka in dagaalo aad qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom bal wax no noo sheeg marka hore say wax u dhaceen
haaruna horta maxaan ku dhahdaa indian ocean operationkii wuxuu bilaawday xalay saa laligeeda hadda maxaan ku dhahdaa waxaan kusii soconnaa fuulamareer runtii meelo adugu dhinaca xeebta siinay iyo golweyn meel oo maxaan ku dhahdaa iyo udhexaysa iyo danaw waxay isku dayeen inay maxaanku isticaanti samean waa jiirnay kolli kaba hadda maxaan ku dhahda ciidankii waa soo ciidanka walaalaheena amisom iyo maxaan ku dhahdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intaasoo dhamaysay waxaan ka rajeyneynaa runtii inaanu gaarno hadafkaan leenahay oo ilaa iyo kulito indian ocean operation waa maxaan ku dhahdaa ama howlgalka badweynta india maxaan ku dhahdaa wuxuu toos kulito cuskan doonaa ilaa iyo baraawe waa gartay marka n weerarkan goormu bilowday saacaddu goormay ahayd markuu weerarkani bilowday
shanta iyo barkay ahayd marka maxaan ku dhahdaa runtii nimankii argagixisada terrorist oo alqaacida macnaha al-shabaab ay isku dayeen inay xoogo maxaan ku dhahdaa meelaha maxaan ku dhahdaa kuwa isdhidaa midka ku qoran waay kuwa annaga maxaan ku dhahda hadda meelahaas xabado kasoo riday koleysa waa la jiray waa jirtay halkee baad isku hesheen markaad gulufka qa halkeed ka dhaqaaqdeen marka hore
ciidanku meelo badan buu ka dhaqaaqay dhinaca qoryole waa ka dhaqaaqay oo dhowr jid ah dhinacan maxaan ku dhahdaa kabtalaasitana wuu ka dhaqaaqay oo dhowr jid ah dhinaca xeebta maxaan ku dhahdaa oo maxaan ku dhahdaa shalabood meel kuwaasan oo kor oo maxaan ku dhahda siinay la yidhahdo ama bartamaalka asagoo dhowr jidna wuu ka dhaqaaqay waa guluf waay macnaha lagu shaqeynaya nimanka argixisada waa gartay marka halkeed isku hesheen markaad dhaqaaqdeen dagaalkii ugu horreyay halkee buu ka dhacay
meelo oo beeraha meelaha loogu baxo ama meelaha maxaan ku dhahda deexda dhinaca siinay korkeeda macnaha golweyn meesha loogu leexdo oo jidka maxaan ku dhahda bartamaalka halkaasay damceen inay xooga xoogo iska cabin inay sameeyaan laakiin waa la jiray halkaana maxaan ku dhahdaa golweyn hoosteeda ay damceen inay maxaan ku dhahdaa jidka weyn oo kismaayo aada inay maxaan ku dhahdaa sameeyaan ambush waa la jiray kolita waa ilaahay xamdigiisa nimankaas argixisada waktigoodii waa dhamaaday golweyn hadda yaa jooga
anagaa joogna hadda aan kula hadlayo anigaa ku sugan golweyn waa gartay marka intee bay idiin jirtaa buulamareer markaad golweyn joogtaan
waxyaray noo jirtaa haarunow de anagu dee ciidankan ciidan xoog badan ciidan la hor istaagi kara ma aha ciidan maxaan ku dhahdaa amsom ciidanka ugu xoog badano sida commandoska loo soo tababari waaye marka ma filayno macnaha inay mar dambe isku dayi doonaan inay maxaan ku dhahdaa iskacabid samayn doonaan hadday isku dayaan inay iskacabid sameeyaan dee wixii saaka ay heleen bay helayaan waa gartay ciidamada soomaaliya doorkooda bal iyada noo sheeg
ciidamada soomaaliya runtii waa ciidamada maxaanku xooga dalka soomaaliya geesiyaasha ah runtii ayagu maxaan ku yidhahdaa waxaan filaya maxaan ku yidhahda mar walba ciidamada amsom maxaan ku yidhahda ay la shaqeeyaan oo ciidanku waa isku xiran yahay waa operationada maxaan ku yidhahda isku wada jiraan salaliga marka xooga hadda socda waa ciidanka amsom
waayahay waxaad noo sheegtaa marka guddoomiye maxaan ku idhaahdaa khasaaraha ilaa hadda inta aan ognahay dagaalka ka dhashay khasaaraha ilaa haatan iska horimaadyadii saa ka dhacay wax khasaaraha ma ka dhashay
adugu kolita waa dhowr meyda waan ujeednaa laakiin maxaan ku idhahdaa kolita waa la jiray mar haddii la jirana de ayagu maa dhibka qaba hadda annaga xaggeena waxba ma jiraan de waad la socotaayo ciidanka amsom hubkaay wataan waa hubka caalamka maxaan ku idhahda loogu talagalay nimanka argagixisadana waa hubkay wataan waa hub small army ah marka de umaba wax dhigi karaan marka saalaligeeda marka isku riddo ma ahan isku kilomitr maaha isku kaliber maaha isku haya ma aha saalaligeeda marka kullitaba khasaaraha xaggeena waa ma jiro waa gartay marka galweyn iyo buulamareer qiyaasta as kolley dhulka adaa iga yaqaana shan iyo toban kilomitr meelaha inay isku jiraan baa laga yaabaa madaxiina ugu horreeya ciidanku halkee buu joogaa
haruna waa tatika military waaye ma la sheegayo kilomitrka ama meesha runtii mar alle markaan tagno san hadda kuu sheegay inaan golweyn kusuganahay macnaha meesha dhexdeeda markaan istaagno waan kusoo sheegi doonaa ama shir jilid baan ku qabanayaa